asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jimco wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan aydiinaysa waxaa ugu waaweyn
dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose
dhibaatooyin ka dhashay abaaraha iyo colaadaha dalka ka jira oo saameeyey dad danyarah oo ku nool meelo badan oo ka mid a soomaaliya
wasiirka amniga oo la kulmay wasiiradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed
ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgalkii ugu weynaa xalay ka sameeyey xilli saqbara degmada hilwaa ee gobolka banaadir
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo madaxweynaha puntland siciid dani oo kulan gaar ah ku yeeshay magaalada muqdisho
soomaali fara badan oo gaadhay xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya iyo cabsi laga qabo in ay halkaas ay ka dilaacaan cudurro halisa
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah milatariga etoobiya oo lagu eedeeyey inay lixdan qof ku dileen duqaymo ka dhacay gobolka oromada
ilan maskan oo ka dhabeeyey go'aan ay horay u beenisay shirkadda twitter-ka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun labaiyo labaatanka u diyaargarooba warkii oo fidsan dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dagaalka oo ahaa mid aada u xoognaa ayaa xalay wuxuu ciidamada waa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo xubno ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab uu ku dhex maray deegaanka birtiqley ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka oo socday ku dhowaad saacad ayaa ka dambeeyey kadib markii ciidamada booliska sida gaarka ah u tababaran ee haramcad ay weerareen deegaanka bartiqley oo u dhow deegaanka lambar konton halkaas oo la sheegay inay isku aruursadeen al-shabaab goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka si weyn looga dareemay deegaanka bartiqley islamarkaana hal ruux oo dadka deegaanka ah uu ku dhintay dad kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa jira khasaare gaaray labada dhinac balse aan weli si rasmi ah loo xaqiijin saraakiil ka tirsan ciidamada booliska gaarka ah ee haramcad ayaa dhankooda sheegay inay ka heleen in deegaanka birtiqley ay isku aruursadeen al-shabaab si ay weeraro u geystaan balse ciidamadu ay ka hortageen dhibaatooyin ka dhashay abaaraha iyo colaadaha dalka ka jira ayaa waxa ay saameyn xoogan ay ku yeesheen dadka danyarta ah ee ku nool meelo badan oo ka mid ah soomaaliya waryahayga maryan ladana xuseen ayaa warbixintan soo socota ku eegeysa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaasi
abaarta ka jirta soomaaliya ayaa kasii daraysa maalinba maalinta ka dambaysa iyadoona ay noqotay cabashada shacabka mid xaddidhaaf ah dadka qaar ayaa waxay abaarta u dheer colaad ay sheegeen in ay xaaladda uga sii dartay dagaalada ka socda gobolka hiiraan ayaa waxa ay sababeen inay qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi ay ka qaxaan guryahooda qaar ka mid ah dadka ku barakacay iraahdee qaar ka mid ah dadka ka barakacay dagaalada ka socda gobolka hiiraan ayaa sheegay inay jirto xaalad nololeed oo aada u liidato ay wajahayaan haatan waxaana sidoo kale intaa ku dareen inay u baahan yihiin garab istaag buuxa oo loo sameeyo dadkaasi danta yar ee abaaraha iyo colaaduhu ay saameeyeen waxaana qaar badan oo ka mid ah ay ka barakaceen tuulada iyo sooman ee hees tagta degmada buuloberde ee gobolka hiiraan qaar ka midana waxa ay galeen safar lug ah oo aada u bidhib badan iyadoona ugu dambeyn ay gaareen magaalada baydhabo wasiirka amniga ayaa la kulmay wasiiradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryaheena maxamedee kalfe
wasiirka wasaaradda amniga guud ah xukuumadda federaalk soomaaliya mudane dhakhtar maxamed axmed sheekh cali doodashe ayaa kulan muhiimahay la qaatay wasiirka ooqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalk soomaaliya iyo wasiirada ooqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedyada dalka kulankan waxaa uu ujeedkiisu u ahaa xoojinta xiriirka iyo iskaashiga wasaaradaha amniga iyo wasaaradda ooqaafta heer federaal iyo heer dowlad goboleed gaar ahaan dadaalada ku aadan howlgallada dalka looga saarayo xarakada al-shabaab wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane dhakhtar maxamed axmed sheekh cali doodishe waxa uu bogaadiyey kaalinta horumarinta ee wasaaradda ooqaafta iyo diinta ay ka qaadanayso dagaalka al-shabaab iyo jiheynta waddanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa kulan gaara ku yeeshay magaalada muqdisho sida uu ku waramayo cali aadan iyadoo weli muqdisho uu ka socdo shirka golaha wadatashiga qarankaasi oo shalay si rasmi a u bilowday ayaa waxaa socda kulamo gaargaar ah oo yeelanayaan madaxda ka qaybgelaysa shirka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xalay booqasho iyo kulan salaana ugu tegay madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa isla soo qaaday qodobo dhowr ah oo ay ugu horeeyaan xaaladda amniga iyo gurmadka abaaraha kulankan waxaa ka qayb galay la taliyaha ra-iisul wasaaraha arrimaha dib u heshiisiinta cali cabdi awaare iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland cabdifataax maxamed cabdinuur mahadsanid cali aadan ciidanka ammaanka ayaa howlgallo dad lagu soo qabqabtay ka sameeyey degmada hilwaa ee gobolka banaadir sida faahfaahinta warkan ay ku eegeyso waryahayaga faadumo cabduqaadir
ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo kaashanaya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka howlgal ay ku xaqiijinayeen ammaanka guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho waxay ka sameeyeen waaxda ah barwaaqo xaafadana dhex taaganahay cali agoon dhanka suuqa xoolaha degmada hilwaa oo ka mid ah toddobaiyotobanka degmo ee gobolka banaadir waxa ay sheegeen in howlgalkan ay ugu talagaleen inay ku xaqiijiyaan ammaanka islamarkaana looga hortegayo falalka lidiga ku ah ammaanka dalka qaybo ka mid ah xaafadaha ku yaala halkan ayaa baaritaan lagu sameeyey iyadoona ah lagu soo bandhigay tiro dhallinyaro ah waxa ay sheegeen laamaha amniga qaybihiisa kala duwan oo iska kaashanayay sugidda ammaankan in dadkaasi qaarkood ay ku wadaan baaritaanno islamarkaana ay soo caddayn doonaan faldembiyeedyada ay u haystaan
oo kunka qofood ay banaanka taagan yihiin ayaal canub salool soo baxa markaasoo qof walaalkaa ah qaraabadaada ah muslin ah oo hortaada xabad ugu dhifana madax ciidan booliisa ku imaanayo waa laga qabanaa deqlaa waa laga qabanaa
saraakiisha laamaha amnigu waxaay sheegeen in maalmihii u dambeeyey qaybaha magaalada ay ka wadeen howlgalkan islamarkaana ay xuseen inay sii laba jibaarayaan si aan ugu hortagna ayay yidhaahdeen caqabadaha ay shacabku tirsanayaan dhinaca kale qaybta bari ayay ahayd halka caawa howlgalka laga fuliyey iyadoona ay goobjoog ahaayeen taliya-xigeenka qaybta bari taliya-xigeenka saldhigga hilwaa taliya-xigeenka saldhigga yaaqshid taliyaha saldhigga kaaraan iyo ciidamada duufaan howlgalkan waxa uu ahaa mid saacado badan qaatay markuu soo idlaadayna waxaa si kooban warfideen kula hadlay taliya-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir howlgal lagu xaqiijinayo amniga xaafadaha ku xeeran suuqa xoolaha howlgalkan waxaa waday qaybta bari dhammaan saldhigyadeeda iyo hay-adda nabad sugidda oo runtii gacan xoog le ka geysatay sugidda amniga maalmahaane aan iskula jirnay howla ah sugidda amniga caasimadda howlgalkan howlgal gaar oo ahaa oo lagu taadgareynayay xaafado gaar ah oo lagu tuhmayey inay ku dhumaalaysanayaan nabaddiidka al-shabaab iyo isk howlgalkaani maaha midkii ugu horreeyey oo socday howlgalkan waa socon doona intii magaaladaani ay ka naqanayso magaalo nabada dadkooda ay ku hoyanayaan nabad si aad u jeeddeen dad badanaa la isu keenay baaris iyo filtareen lagu sameeyey kadib waxaa laga helay xubnihii la tuunsanayaal ah waxaana lagu simi doonaa baarisaa lagu samayn doonaa kadibna ciddii ku caddaad sharciga la horgeed doonaa waa mahadsantihiin saraakiishii obrethonka qayb qaadatay howlgalkaanna waa socon doonaa faadumo cabduqaadir raadiyo ay tibiga dalsan suuqa xoolaha
soomaali badan oo gaaray xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ayaa waxaa looga cabsi qabaa in cudurro halis ah ay markaasi la kulmaan sida cabdinaasir alcadaala uu ku waramayo
ururka dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn ayaa sheegay in xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya inay halis ugu jiraan inay ka dilaacaan xanuunada jadaacada iyo sidoo kale daacuunka xilli kumanaan qaxooti cusub ah oo soomaali ah ay gaareen xeryahaasi kuwaasi oo ka tegay soomaaliya in ka badan laba boqol soddon iyo saddex kun oo qaxooti ah ayaa ku noola saddexda xero ee qaxootiga ee dalka kenya kuwaasi oo haatan xaalada aan wanaagsaneyn laga soo sheegayo kooxda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee loo yaqaano m s f ayaa sheegtay in tan iyo bishii janawari ay aada kor u kacday tirada dadka ka cararaya abaaraha iyo gaajada iyo sidoo kale xasaradaha ka jira soomaaliya kuwaasi oo gaaraya xeryaha ku yaala dalka kenya qaar badan oo ka mid ah dadka cusub ayaa ka yimid koonfurta soomaaliya halkaasi oo jadeecada iyo sidoo kale shubanku ay dhowaan ka dilaaceen sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta hay-adda m s f ku-xigeenka madaxa barnaamijyada ee hay-addaasi m s f u jooga dalka kenya andriana guardamala ayaa khamiistii sheegay in qaar badan oo ka mid ah qaxootiga halkaasi gaaray ay haatan xaalad bani aadnimo aada u liidata ay wajahayaan waxa uu sheegay in xeryuhu ay la ceerciirayaan dadkii horey u gaaray halkaasi hase haatee waxaa intaasi ku daray in haatan ay kusoo darmeen kubanaan kale oo ka tegay gudaha soomaaliya kuwaasi oo xaaladooda aada u liidato waxaa sidoo kale toddobaadkii hore uu sheegay in ay m s f diiwaan gelisay ilaa iyo saddex xaaladood oo jadeeco ah iyo sidoo kale xaalado kale oo loo shakisan yahay xanuunka daacuunka kuwaasi oo uu sheegay inay ka dilaaceen xeradadhagaxwaa xerada dhagaxleey oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dalka kenya halka halka warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda dalsan markaana milatariga itoobiya ayaa lagu eedeeyey inay lixdan qof ku dileen duqeymo ka dhacay gobolka oromada jabhadda mucaaradka oromada ee o l f iyo kooxda hubeysan ee goosatay ee oroma library army oo l o l a oo saldhigoodu yahay gobolka oromada ee dalka itoobiya ayaa ku eedeeyey ciidanka inay ku dileen boqolaal qof oo rayid ah duqeymo cirka ah oo ay ka geysteen gobolka xilli uu dhowaan furmay wadahadal nabadeed oo looga hadlayay colaadda tigreyga wakaalada wararka ee reuters ayaa la hadashay qof rayid ah oo ku sugan oromiya oo ku taala galbeedka itoobiya kuna hareereysan caasimada federaalk ee adis ababa kaas oo sheegay in uu goobjoog ka ahaa weerar dhinaca cirka ah oo axadii lagu dilay ilaa lixdan qof oo uu ku jiro adeerkiis gobolka oromiya oo ay ku nool yihiin qowmiyadda ugu badan ee dalka itoobiya oo ay ku nool yihiin in ka badan afartan milyan ayaa waxaa sanado badan ka socday rabshado ka dhashay xaqiraada iyo dayaca dowladda federaalk oo xiliyada qaar ku cadaadin jiray gobolka xukuumadda iyo afhayeenada ciidamada ayaa wax jawaab ah ka bixin khamiistii codsiyo ah in ay ka hadlaan eedeymaha uga yimid jabhadda mucaaradka oromada ee o l f iyo kooxda hubeysan ee ka goosatay oromada
ilhaan warkina waanaga inta
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel